wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dasduurka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ka furtay tababar ku saabsan dhexdhexaadinta ku dhisan wadahadalka nabdoon oo ay ka qaybgalayaan odayaal dhaqameed haween iyo dhalinyaro aqoon kororsigan ayaa diiradda lagu saarayaa horumarinta xirfadaha dhexdhexaadinta ee ku salaysan wadahadalka nabdoon si loo xoojiyo isku xirnaanta bulshada ah loona taageero nabadda xeerlaaliyaha guud ee jubbaland nuurdiin maxamed khaliif ayaa ka waramaya muhiimadda wadahadalka nabdoon wadahadalka nabdoon waxaa laga yaabaa inay hadda qolyo kale noo keeneen laakiin diinteenna ayuu asal u yahayba ilaahay wuxuu yihi aladiina yastamicuuna qawla fayattabicuuna axsana hadal markaad dhagaysato ilaahay wuxuu yihi hadal walba ha ka jawaabin ya hadal walba ha ka jawaabin hadalka inta wanaagsan ka qaado aayad qur-aan oo kale rabbi wuxuu ku yidhi markuu ammaanay mu'miniinta waidaa khaatabahum اljaahiluuna qaaluu salaama waxay ka dhigan tahay waa raalli noqoniyo nabadgeliyo waxaad ku hadashay waxaaanu ka jawaabi kara mee hadalka nabdoon marka waa kaa weeye annaga marka culimadeenna aqoon-yahankeenna dowladeenna dhaqankeenna gabdhaheenna waxaa u baahannahay hadalka aan ku hadlayna inuu noqdo hadal qofku uu ka baaraan degay hadalku intuu afkaaga uurtaada ku jiro ayuu ammaanadaada iyo uu ammaan leeyahay wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dasduurka jubbaland mudane cabdiweli xuseen jaamac ayaa ka qaybgalayaasha kula dardaarmay inay ka faa'iidaystaan waa arrin aada muhiim u ahna in mataqaanaa wax walba bannaanka lagu soo lafooguro inta aysan sharciga tegin aysan tegin dawliga ah waa shaqadiinnii oo laydii soo gaabiyey marka dhallinyaradu sidoo kale waxay ka qayb qaataan wacyigelinta dadka iyo iyagiyo haweenka marka waxa ay sheegaysaa in marka la wada hadlayo hadalla aan kicin lahayn oo xanaf lahayn oo wax daaweynaya in ay dadku ku wada hadlaan laba kasta oo macaamilaysa ku wada hadasho kuwa u xalinaya iyo kuwa arrinta ishaya labadaba inay ku wada hadlaan hadal wanaagsan oo aan dhib lahayn oo qofka uusan soo go-anayn wada hadallada aan xanafta lahayn marka arrintaas waxaad qaadan doontaan dhowr kacsho oo soo socda haddii aan la idmo waxaa idili jooga dad khuura ah oo casharadaa bixin doona idinkuna waad ka doodi doontaan haddii aan la idmo mana ahan markii u horreysay hawshaan la sameeyo ama la qabto waa waqti wax soo socday weeye sanadkao dhan haddii ilaahay idmo wuu sii socon doonaa ilaa aanu gaarsiino dadkeenna oo dhan inay noqdaan dad aan dagaal waxba ku doonin oo xasiloon oo hadal wanaagsan ku wada hadla oo arrimaha dhexdooda ah wanaag iyo wada hadal ku xaliya ilaa aan ka gaarra dadkeenoo dhan wuu socon doona haddii aan la idmo annaga muhiimaddeedu waxay ahayd inaan inla ogaano maanta aan iniina daahfuro iniin furro maantayto si ay hawshu inay ku socoto waan inoo furan yahay si kastaba tababarkan ayaa wax badan u tari doona xirfadda iyo hababka odayaasha wax u xaliyaan iyadoo la abuurayo habab waxtar leh oo xal loogu heli karo khilaafaadka bulshada dhexdeeda